Daab-xogan Ogey sidii khasaare nisiga jara, dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyada. Yakukai xarunta ganacsiga oo la magacaabo Fadhismo magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari. Wararkii sheegaan in kokumade baabuurta dab-damiska ee gurmadka goobta Usuderi isu farangoosadeen waana sababay dhimasho hal qofood. Ciidamada xoogga Puntland ee BSF ayaa saaday saas oo kale xarunta ganacsiga Fadhismo ee Boosaaso dabka ku kacay. Gudoomiyaha magaalada Boosaaso Xasan Cabdale Xasan ayaa ku warbixiyay khasaaraha guud ee ku dhaladay dabkaasi.
Ee waxa ka dhacay dab ayaa ka kacay dhismaha shirkadda Fadhisame ee qalabka korontada dhismaheeda weyn ee halkaas oo ay ka dhalatay khasaare aad iyo aad u weyn khasaaradaas oo naf iyo maalba leh dhibaatadaas dhacday annagoo ka xun waxaanu ilaahay uga rajaynaynaa inuu cawl celiyo khayr ka badanna ilaahay idanka ilaahay inuu siiyo khasaarada gaartay waxaana rajaynaynaa inay iyaga nafkooda ku saburaan dhibtaa dhacday baraarujinayaa ganacsatada magaalada inay sameeyaan taxadar iyo ka hortag ee dababka ka dhaca magaalada way badan yihiin xilliga ee xagaaga lagu jiro sababtoo ah magaalada Boosaaso waxa ka dhaca dabaylo waaweyn dabayl la yiraahdo foore hoorahaasuna waxa weeye wuu xoojiyaa dabka soo dhacaba wuu xoojinayaa ee wuuna balaarinaya maadaama dabayshu xoog badan tahay sidaas awgeed waxaan ka codsanaynaa ama aanu farayaa inay ganacsatadu ka taxadaraan arrintaas qalabka lagu damiyo dabdamiska kuwa yararkaa iyo kuwa waaweynba shirkad waliba ama meel kastoo ganacsi leh ganacsigiiba inay sameeyaan inay qaataan qalabkaas dabdamiska qalabka lagu damiyo ee dabka kaca intaas ayaan iyadan oran lahaa waxaan kale oo iyadan raacinayaa in la banneeyo waddooyinka mashabiyadyada meelaha dadku maro ilaa meesha dadku marayo iyo waddada laamiga labadaba inta u dhaxaysa labada mashabiyad oo laamiga ah iyo labada dhinacba dhulka dadku marayo in la banneeyo si hadhowtay u sahlanaato maxaa la yidhaahdaa haddii dab kaco in loo gurmado
waliba waa xaruntii lamaad ee kukoobo daba khasaare jeysadow oo ka taala magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari